muddo kooban oo lasoo dhaafay arrin yaroo u baahnaa runtii in la xalliyaa jiray yar haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay is yidhahdaan maxaa yar loo yiri bal qof walbau adugu cabirkaaga saaro laakiin waxbaa jiray ayadina waa laga gudbay waxay kusoo gebagabowday in ahlu sunna waljamaaca tabashadoodii la xalliyo saldhiggeeduna yahay in dowladda federaalka iyo ahlu sunna waljamaaca soomaaliyoo dhan oo la ogeysiiyey beeshii caalamkoo door ka qaadatay goobjoogna u ah way idinku fiirsanaynaa waana idinla ogaanaynaa tiri labaatan xildhibaan in la siiyey ahlu sunna waljamaaca labaatankaas xildhibaan dhaqanka sharafta leh oo caawa meeshaan fadhiyo anuu hadda ka hor ayagoo soddon iyo shan ahaan idhi war haddaan qoladaan aadno annagoo aan qaabku naga lunsanayn oo isla soconna waxaan doonnaan ka heli karnaa waana ila ahayd runtii labaatankaas xildhibaan taariikhdii galmudug soo martay oo ayadoo la dhisay oo madaxweyne leh oo madaxtooye leh oo baarlamaan leh oo golo wasiiro leh haddana qayb uun ka mid a degaankii galmudug ay maamul gaara lahayd hadda ka horna heshiis hore ka jiray hirgelintiisiina ay waxoogaa ayada lafteedu uun iska adkaatay markii wakhtigiiba soo dhowaaday waxaan idinka baryaynaa haddaan nahay dowladda federaalka magaca madaxweynaha ka ra-iisul wasaaraha iyo magaca wasaaraddaba magaca shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha reer galmudug waxaan ka codsanaynaa dhaqanka sharafta leho caawa ee hor fadhiya inaad qaantaas nala qaadaan waa idinka codsanaynaa waxaan idinkaga codsanaynaa inay xal galmudug tahay inay waqti kooban tahay oo afartan sano wixii ka dambeeya siddeetan iyo sagaalkii iyo sidii loo yaqiin iyo meelihii ay kala lahayd ay ku laaban doonto waa tijaabinay waa himlinnay dhulkay nooga dhacday mar kale aan haabanno halkaan marna hanaga ahaato waxaan idinka codsanaa arrinkaas isaga ah waa laysaga imaan doonaa waa laga tashan doonaa caawa mikrofonkan iyo hoolkan maran ahayn oo raggeedii iyo ay tahay inti lahayd in laga wada hadlona naga qaata labaatankaasna inaan meel ku hubsanno oo aysan nagu soo noqon oo aysan galmudug naga maran ama xataa aysan meelna ka garaafayn aan isla qaadano caawa haddii aa la yidhaahdo